aan ku bilownay waxaa maalmihii u dambeeyey baraha bulshada haystay hooyo soomaaliyeed oo baadi goobaysa gabadheeda oo nololyo geeri ayna midna ku haynin muddo laba toddobaada gabadhan oo saddex iyo labaatan jira laguna magacaabo ikraana tahliil faarax ayaa hore u soo noqotay agaasimaha xafiiska duqa magaalada muqdisho xilligii allah u naxariistay injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso kadibna waxay u shaqaysay hay-adda nabad sugidda qaranka ee niisa maxamed colaad xasan ayaa arrinta gabadhan warbixinta nooga diyaariyey gabadhan oo saddex iyo labaatan sano jira oo lagu magacaabo ikraan tahliil faarax ayaa horey u soo noqotay agaasimaha xafiiska duqa magaalada muqdisho xilligii allah u naxariistee injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow kadibna waxay u shaqaynaysay hay-adda nabad sugidda qaranka ee nisa ikraan ayaa waxaa ehelkeeda ugu wardambeysay markii ay ka baxday gurigeeda shardi igraan ayaa waxaa ehelkeeda ugu wardambeysay markii ay ka baxday gurigeeda lix iyo labaatankii bishii hore sida ay ii sheegtay hooyadeed qaali maxamuud guhaad oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada muqdisho gabadhayda waa iga maqan tahay waxaan waayay lix iyo labaatankii juun aan waayay gabadhayda hooyo guriga iyadoo iska joogtaa la wacay waxaa la yidhi maxaan ku dhahayay kaale imow labtoobkaada soo qaado gaariyaa loo soo diray gaarigii markii loo soo diray gaarigii gabadhii kollay daday taqaano waaye oy garanayso gabadhii sidee gaarigii ku raacday gabadhii ilaa hadda ma hayno gabadhayda saddex labaatan jir ee aheeda igraan ditoor tahliil faarax xageed tuhumaysaan gabadha inay aada markaa oo lagu la'yahay wallaahi dowladdaanaan ku tuhmaynaa dowladdaan ku tuhmaynaa tuhum weyn ka qabnaa gaarigii qaaday taamiraan ka helnay marka hooyo saasaa jirto wax idinla soo xiriiray oo ama aada la xiriirteen arrinteeda ku saabsan maya maya maya weli wax aan la xiriirna ma jirto waxaan ugu baaqayaa islaamnimo hadday jirto oo soomaalinima jirto gabadhayda yartaa waa gabar yar oo wax baratay maskiina wax ay dembi ka gashana lahayn in ay gabadhayda sida ugu dhaqsaha badan ay iigu soo sii daayaan taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka cabdulaahi maxamed cali sambololshe oo arrintaan gabadhan si dhow ula socday ayaan wax ka weydiiyey wuxuuna ugu horreyn ka warramayaa xilliga ay gabadhan ku soo biirtay hay-adda nabad sugidda qaranka ikraan tahliil faarax waxay ku soo biirtay hay-adda markii aniga madaxda laga dhigay two thousand seventeenkii ama laba kun iyo toban iyo toddobadii abriil aniga ayaana soo qoray marka muddana xafiiskeyga ayay attachku hayna ka shaqaynaysay markii dambeetana department kaleeto oo human rightska iyo genderka la yirahdo ayaan u wareejiyo madax uga dhigay iyadoo meeshaas joogto oo ka shaqaysa xafiiskaas ayaan ka tegay hay-adda anigu waa gartay marka maxaad kala socotaan kiiskan hooyadeed baa hadlaysa eheladeedii baa hadlaya waalala ayaa haleelaya gabadha markii ugu dambeysana hay-adda nabad sugidda xarunteeda magaalada muqdisho ee tagtay marka waxaad kala socotaan kiiskeeda wallaahi kiiskeeda mugdi badan ayaa ku haraysan cid hadda specifically hadda caddayn karta daruufteeda ama circumstanceeda xaaladeedu waxay tahay cid og lama arko laakiin waxaa la yidhi all all roads lead to ii sheeg maxaan ku dhaha roma haddii aan arrinkan kor ka eegay oo aan hoos ka eegay waddo qaloocan iyo waddo toosan oo kasta oo la xiriirtay tuhumka maqnaashaha gabadhan waxay ku arooreysaa hay-adda niisa waayo adduunka dembi marka uu ka dhaco dembigan oo kale waxaa la dhahaa complex crime waa dembi wejiye fara badan leh oo meelo fara badan laga eegi karo haddii aysan jirin marka qof dembiga qiranaya ama lagu haayo oo ku cad yahay dabcan waxa abuurmaayo shakiyo suspects waxa la yidhaahdo meesha dembigu ka dhacay iyo qofka meesha ugu dambeysay iyo cidda ay la shaqaynaysay iyo meesha ay ku dambeyn kartay oo horta shakiga inta badan dabcan dad fara badanna anigu waa wareystay oo kiiskan si kaas ayaan u jaba joogay sida muuqata hadda gabadh waxay deganeeday waa gabarh waxay ahaaday maxaan ku dhaha careful oo taxadir badan oo qiimo socda oo wacyi amnina leh meel ammaan ah oo hay-adda physically iyo electronicna laga ilaalina waa dhex deganeeday gabadhu marka haddii meesha dhex deganeeday oo ama ay u dhaweyday waxay ahayd hay-adda nabad sugidda dhaqdhaqaaq kasta iyo cid kastoo meeshaa soo gelaysa iyo cid kastoo kasoo baxaysana ama si toosahaba loo arki karaa ama c c t camera ayaa laga heli karaa dabcan gabadhuna waxay ahaaday howlwadeenada hay-adda ama saraakiisha hay-adda annaga marka waxaan is leenahay saddex afar qolo ayaa magaaladan dhibaato ka geysan karta ama forsaa jira shabaab dabeeciyan shabaabkuna dadka ma afduubto wixii hadda galana mala ma la waayo ama raadkooda lama waaye saraakiisha hay-adda oo kale mar kasta waa dilaan toosay u dilaan waxaa jiri kareeto aana qabiil gabadhaasna sabab hadda gabaray aheed aana qabiil loogu dilo ma jirin waxa kale waxay dhici kartaa criminals niman tuug ah ama xoolo ka rabi kara ama wax kaleeta ma jiraan xoogo kale waa dowladda dabcan marka waxaa laga rabaa dowladda laga rabaa gabadhan nolol iyo geeri meel inay ku sheegto hay-addii amniga qaranka loogu talagalo in badbaadada ummadda soomaaliyeed ka shaqayso inay hadda dabageli weyso ama warcad ka soo saari weyso maqnaashaha gabadhan waxay nolol igeera ku dambaysana haddii tuhun weyn ayaa jira ama negligence-yaa jira annagu hadda marka kama hor dhacayno oo ma lihin ii sheeg haddaan ognahay gabadha nolol geeri cidda hays annagaaba sheegi lahayn laakiin tuhun fara badan in kayskan hay-adda nabad sugidda ay ku lug leedahay dareen ah oo xoogan ayaa jira gabadhan awood intee laeg ayay ku lahayd hay-adda walahi gabadhan wax awooda ma lahayn laakiin dee sarkaal oo insider ah oo maybe arrimo xasaasiya iyo xog xog- xog xasaasiya oo sensitive ah og ayay noqon kartaa waxaa dhici karta in ii sheegan waxay og tahay ay dhibano og tahay maybe hadday suurtagal tahay evidences ama waxay og tahay oo ayoo la tirtiraya ayaa jira qayb ka tahay qaar dadka qaar waxay ugu dhaheen waxay haystay registrationkii ciidamada eritrea loo qaaday gabadhan waxaa leeyahay daatada databaseska ama xogta ciidanka meeshaas aaday haysay qaarkood kale meelo kaleeto oo ama maxaan ku dhahaa arrimo kaleeto xasaasi oo hadeertaan dhici karto anytime in ay wuxu soo baxaan aa, ayay ayay ayay markhaati ka noqon kartay waxyaabo badanaa iska dhici kara laakiin annagu ilaa hadda malaa'ig ma nihin oo ma ogin waxaasoo dhanna baaritaan ayay kasoo bixi doonaan marka anna waxaana la yiri ii sheegeen runta waa waa hurdaahe ma dhimato one dayna waa soo bixi doontaa haddii hadda ay aysan soo bixin maalin maalmaha ka mid ayay runta soo bixi doontaa gabadhu ilaa hadda waa maqan tahay dowladdu haddii sifa sharci lagu haysto waa la caddayn lahaa ama xarumaha max- maxkamadaha hayn lahaa ama xarumaha lo- dadka lagu xiraa lagu hayn lahaa waa la ogaan lahaa ama case active oo la yaqaana lagu haysan lahaa horta aniga shakhsiyan ilaahay ha rumeeya in gabadhu nooshahay saasaan rajaynaynaa laakiin kuma calool fiyooba inay nooshahay in maleeshiyada ururka al-shabaab ay saraakiil ka tirsan hay-adaha ammaanka ama shaqaalaha dowladda shirqool ku dilaan iyo inay ku dhintaan qarax loogu xiro gaarigooda maaha wax ku cusub dhegaha soomaalida laakiin in la waayo raq iyo ruux waa wax dhif iyo naadir ahaa tan iyo wixii ka dambeeyey xukuumaddii milatariga ee maxamed siyaad barre taliyo xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka ee nisa cabdisalaan guuleed ayaan weydiiyey cidda ay tahay inay ka hadasho shaqsigii la waayo gaar ahaan marka shaqsigaasi uu shaqaynayo hay-ad dowladeed qofku marka uu institution ka tirsan yahay ama company ha noqoto ama mid dawladeed ha noqotee waxa weeyaan ayagaa laga rabaa marka koobaad mas-uuliyadda koobaad ayagay saaran tahay inta xogta aan haya hadda haddaan usoo laabto gabadhan ikramo waalidkeed lama aysan joogin soomaaliyay joogtay hay-adda nabad sugiddaana muddo dheeray ka shaqaynaysay institutionada dawladda gobolka banaadir oo kalena way kasoo shaqaysay hooyo iyo ehel iyo qaraabo waxa u ahay institutionada ay ka shaqaynaysaa u ahay gabar waxay ahayd aada ugu dhow aada ugu dhow madaxda dawladda kaas ahaan kuwa nabad sugidda marka waxaa weya qofka haddii dhibaata gaarto haddii uu dhaawac gaaro haddii la waayo cidda koobaad tahay inay alleerka dhiibaan ama ay raadiyaan waa waa institution qofka uu ka tirsan yahay kayskan hadda gabadhaanne eh, waxay ahayd gabadhaanu xidhan sare oo kamid a hay-adda nabad sugidda waxay ahayd qof hay-adaha dawladda aada uga shaqaynaysay En, eh, aadna looga warqabay dee xiriirka ay lalehayd dawladda marka macluumaadka la leeyahay baabuurka hataa fiidiyowga t c kamarada la fiirinayo meesha laga qaaday oo aan cid kale iska soo geli karin oo ah eeriye u xiran hay-adda nabad sugidda iyo dawladda meesha gaadiidka oo soo maray baabuurkan qooqanta waxaasoo dhan markii la isku daro waxaa soo baxaya en, eh, waxaa islaanaya aada usoo xoogeysanaya shakiga laga qabi karo inay gacanta dawladda gabadhaani ku maqan tahay En, gabadha marka in waxyaabaha kaloo shakiga weyneynaya waxa weeyaan gabadha waxaa aleert wax xaqaylinaya oo meel kasta ka hadlaya waa waalidkeed waa hooyadeed waa ehelkeedu dawladdii soomaaliyana way aamusan tahay marka meeshii ay ahayd inay dawladdu noqoto qofka qayla dhaaminaya oo waalidkii hor ordaya oo idaacadihii ka hadlaya oo booliis ka hadlaya c i d da hadlayso oo nabadgelyadii lafteeda warqad soo saartay ku tiraahdo qofkaasaa naga maqan oy xogtii maaragtay iyadu hor ordayso hadda waxaa muuqata marka inay ka maqan tahay bicturkii sababtaas marka waxay keenaysaa shakiga ugu weyna la qabi karo in uu yahay inay dawladda hay-adda nabad sugiddu ay ay ay ho- gabadhan gacanteeda ku maqan ama ha noolaato ama ha dhimato cabdisalaan guuleed ayaan weydiiyey waxa keeni kara in shaqsi ka tirsan hay-adda nabad sugidda qaranka sida ikraan oo kale la beegsado xogta kaloo hadda soo baxaysana waxay tahay oon weli aana xaqiijin karin gabadhaan inay hay- ikram inay gacanta ku haysay faylashii eritrea inay gacanta ku haysay oo dhalinyarada laleeyahy eritrea loo qaaday waa loo qaaday yaas laleeyahay maahan waan ognahay in loo qaaday inay gacanta ku haysay computerkeeda iyo laptopyadeedana ay ku jireen aan shaksiyaad yar ay ku jireen oo ka mid ahay ayada keliya ma dhihi karo taas weli ma cadday karno hadday marka taas run tahay dadkii og baa og oo i dhegaysanaya maanta oo og gabadhaas inay lug ku laheyd en, eh, recruitmentiga dabcan agency la isticmaala ama qof shaqaalaha ay ahayd aydu go-aamada ma lahayn hadday dadkii faylashaas haya kamid ahayd dan waxaa soo baxaysa sabab aada u weyn oo ah in dawladdu ay doonayso inay zaadkaas baabi'iso qof kastoo kulug lahayna uu ka baxo hawada si aan wax uga weydiino arrintan waxaan xiriir la sameynay qaar ka mid ah saraakiisha wasaaradda warfaafinta dowladda soomaaliya kuwa maamulka gobolka banaadir iyo booliska afyeenka ciidamada booliska soomaaliyeed sidiiq aadan cali doodishe oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay inaysan jirin cabasho rasmi ah oo la xiriirta arrinta gabadhan oo ka soo gaartay ehelkeeda balse ay maqleen arrinta la xiriirta maqnaanshaheeda wuxuuna ku gaabsaday in xog intaa ka badan uusan markaa hayn